waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali dabcan dadka soomaaliyeed meel kasoo jooga daliyo dibadda waxaad mooda in saddex afartii usbuuc oo lasoo dhaafay aada loo sugayey sababta waxaa waaye isbedelkii ka dhacay dalka bishiina dhaaftay ee madaxweyne farmaajo lagu doortay ayaa la sugaya mirihiisii in la gurto madaxweynuhu dee deg deg ayuu ra-iisul wasaare usoo magacaabay dowladda xoogaa way daaxday calaa kulli xaal dadka soomaaliyeed damac badan baa jira ilaa kun arji baa la qabtay baa laygu yiri in ay doonayeen wasiir aaday u culays badneed ayaguna dhib badan ay la kulmeen dadka hadda la magacaabay dad la yaqaanaha way ku jiraan dad cusubina waa ku jiraan laakiin soomaalidu waxay tidhaahdaa nina korkiisa biyo kama kama hakrado waxaan filayaa dee madaxweyne farmaajo iyo khayre labadooduba ma filayo inay hagar sameeyeen sababto waxa weeye mas-uuliyadda dowladda waxqabadkeedu ayadoo ku dhacaya dadka ay xusheen dabcan waxaan filayaa inuu yahay tiim ay ku kalsoon yihiin marka guulaan u rajaynayaa inkastoo waktiga uu aada u dheeraaday oo la rabay gees ula-aad kuleylkaa lagu gooya soomaalida tirahda in la dadejiyo marka insha allahu tacala rajo fiican aan ka qabnaa inkastoo waktiga uu dheeray tiraduna ay badan tahay oo laleeyahay culeyska intaa la eg lama qaadi karo laakiin haddana waan gara karnaa dadku waxay filayeen dowladdii tayo oo madaxweyne maxaa abdullaahi farmaajo uu dhisay labada kun iyo tobankii ko iyo tobankii oo ka koobneed tirada koobana laba iyo tobanka wasiir iyo wax lamida laakiin waxaad mooday in culays badan uu fuulay culayskii dabcan waa iskaga dejiyeen marka guulaan u rajaynayna waa gartay sharmaake isla taas tirada wasiirada la magacaabay waktiga ay qaadatay iyo tayadooda markaad isu fiirisid maxaa kaaga soo baxay
run ahaantii waxaa ii muuqatay markaan arkay tirada aadka u faraha badan ee golaha wasiirada inayan ahayn inayan ahayn waxii dadku ay filayeen sida cilmi sheegay oo ahayd dowladdii tayo oo ka koobnayd sideed iyo tobanka wasiir oo koobnayd yay dadku filayeen muddada ay qaadatay iyo tirada golaha wasiirada iyo annagoo og in laba aqal oo baarlamaan la sameeyey oo saddex boqol labaatan iyo sagaal marka hadda lagu daro lixdan iyo sideed budgetka intaas la eg iyo dowladda iyo duruufaha hadda jira wax isqaadi kara ayaan ahayn si kastaba ha ahaatee culaysyo fara badan oo ka yimid maamul goboleedyada habqaybsiga qabaa'ilada iyo dad aada u fara badan oo baarlamaan ku jira oo aada ugu xusul duubay inay soo galaan iyo axsaabtii gacanta siiyey madaxweyne farmaajo inuu guulaysto sida daljir iyo axsaab kale oo ka qayb qaatay macnaha doorashada fududeeyena in madaxweynaha hadda talada haya uu guulaysto tartamo fara badan oo baarlamaanka iyo qabaa'ilada iyo maamul goboleedyada iyo meelo kale oo kala gedisan ka imaanaya darteedba waxay kaliftay in golaha wasiirada halkan tirada intaa lasla eg ay noqdaan si kastaba ha ahaatee waxaan filayaa in ummadda soomaaliyeed ay soo dhaweyn doonto dowladdan lana shaqayn doonto lana shaqayn doonaan si loo wajaho xaaladda abaaraha ba-an ee dalka maanta inta ka jira amniga dhaqaalaha iyo arrimo kaloo fara badan waa gartay cilmi dabcan aad baa loo sugaayey waktiga ay qaadatay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay dheeraystaan laakiin marka la fiiriyo ra-iisul wasaarayaasha ka horreeyey iyo waktigay kusoo xulan jireen wasiirada waktigoodu runtii saas uma dheerayn baa la leeyahay laakiin waxaa dad badan xoogaa ay aada uga cabanayeen maadaama liiska baa layidhi waktiyo badan la bebedelay taasi waxay xoogaa astaan u noqotay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba rag go-aan gaari karo oo markiiba arrinta kala goyn kara inaysan ahayn oo go-aan yari lagu dhaliilaya taa ma kuu muuqata adiga
waa runtaa sidaad sheegtay wakti dheer ay qaadaysa arrintan iyadoo ho madaxweyne farmaajo u adeegeyso dal iyo dibadda aad baa looga soo dhaweeyey madaxweynihii ugu taageerada badnaay ayuu ahaa inta hadda la xusuusto inkasta madaxweyne kastoo yimaadaba loo dabbaaldegi jiray laakiin farmaajo xaaladiisa caadi ma ahayn waxaana yeelay baahida dadka soomaaliyeed uu qabay inuu qaran iyo midnimo helo dadka soomaaliyeed inay dareemaan in la wada leeyahay madaxtinimada oo xitaa beelaha soomaaliyeed laftooda ku kaltamaan runtii madaxweyne farmaajo muddo gaaban oo toban ciise ka yar ayuu kusoo magacaabay ra-iisul wasaaraha isagoon la tashi badan samayn aada iyo aad baa baarlamaanka markii loo geeyey iyadoo khayra oo nin dhalinyaraha oo hadda aqoontiisa aysan aada u badnayn oo ahaa ayaa hadii alla kulmi loo soo dhaweeyey waxaa la filayey marka in madaxweynuhu sida ugu dhawaaqay shan iyo toban maalmood inuu gudahood ou amarkaa uu bixiyey talada uu bixiyey ina iyaduna ay qaadato runtii soomaaliya boqol xildhibaan haddii maanta la yidhaahdana ma laga log bixi karayo sababto waxa waaye waxaad moodeysaa in marka nugayl badan inuu inuu inuu ka muuqday dadka badan oo soomaaliyeedna waxay qabeen maanta soomaaliya nugayl uma baahno adeegay u baahan tahay dawlad adag dadka soomaaliyeed dee dawlad adag oo cadaalada oo dadka soomaaliyeed daday garan karaan oo loo qaateena oo khibradooda iyo aqoontooda iyo waayo aragnimadooda ay horay u maqleen ama aqoontooda markii loo sheegay ay ku qancaan haddii uu muddo toddobaada miiska kusoo saari lahay madaxweynuhu asaga ra-iisul wasaarihiisa ummadda soomaaliyeedna ay maaragtay u bandhihi lahay dhihi lahayeen dadkaanaan idii keenay waxaana idiinku keenay inaad email marisaan muxuu ahay waxaan idii ballan qaadayaa muddo kooban gudahood lix bilood toddoba bilood ama hal sanad in isbeddel la taaban kara aad keentaan waxaan waxay iigu muuqalahay in loo ansixi lahay madaxweynaha laakiin mar haddii laga helay la tashiyo badan dowlad goboleedyo sida walaalkii u sheegay dowladihii deriska international community xisbiyadii daljir damjadiid alijisaam haddii alla ku idmahayo kooxa qabiilka oodaada muxuu ahay waxaad mooda marka nugayl badan inay dareemaan nugaylkaas marka waxaan rajaynaynaa hadda way dhacday laakiin inaynan nuglaan wixii hadda ka dambe dadka waa in loo nuglaadaa oo loo naxariistaa waa fiican tahay laakiin go-aan qaadashada yaan loogu naxariista waa gartay sharmaake intii hawshan u bilaabatay ra-iisul wasaaraha markii wadatashiga uu bilaabay waxaa soo gashay suuqa hadal ah in aan lagu soo dari doonin xildhibaanada inay ka mid noqdaan markaas wasiirada inay ka mid noqdaan haddase waxaa muuqata in ayba u badan yihiin haddaysan kala barba ahayn golaha wasiirada marka maxaa isbedelay bay kula tahay macadaadis dhinaca xildhibaanada ka yimid baa mise tii horaa ama hadalhayntii baan waxba ka jirin run ahaantii hadalhayntiibaa waxaa la odhan karaa hadalhayntii hore yaan wax ka jirin sharci dhigaya in dadka baarlamaanka ku jira ayaan soo geli karin golaha wasiirada lama arko maadaama uusan jirinna sabab diidaysa in dad xubnaha golaha baarlamaanka ay ka mid noqdaan golaha wasiirada ma ay jirto midda kale dowladda iyo baarlamaanku golaha sharci golaha sharci dejinta iyo golaha fulinta way isku baahan yihiin baahida ay isku baahan yihiin la-aaligeed baa waxay keenaysaa in laga maarmaan ay ka dhigto in xubno fara badan ay ka imaadaan baarlamaanka kana mid noqdaan golaha wasiirada
waa gartay cilmi ma jirtaa wasiir jaga la siiyey oo aad is leedahay allayle wasiirkaasu waa uu ku habboonaa waana qofkii ku habboonaa booskaas masi jiraa mid aad dhaliilsan tahay oo aad is leedahay qofkaas waa looga fiicnaan lahaa wasaaradda loo dhiibay
haddii aan ku noqdo su-aashaas tii hore aan u noqdo ah xildhibaanku wasiir ma noqon karaa horta sharciga sida walaalka sharmaarka uu sheegay sharciga ayaa hadda ayaan tilmaamayn in qof gaar oo laga mamnuuco dibaddana wuu ka imaan karaa gudahana wuu ka imaan karaa dowladdii carfa ayay soo martay dastuurkii kumeel gaarka t s g ka la dhihi jiray ayaa waxaa dastuurka ugu qornay ninku inuu luminayo xildhibaannimada haddii uu xubin xil siyaasadeed uu qabto ama safiir ama wasiir ama taliyo ciidan uu noqdo ama wasiir ku-xigeen laakiin wixii ka dambeeyey baarlamaanka embakasi ayaa bedelay ilaa iyo hadda marka wax sharcigoo ka reebaa uma jiraan qodobka labaad ragga hadda siyaasiyiinta ah oo meesha iiga muuqdo rag badan oo soo shaqeeyey oo wanaagsano waa ku jiraan laakiin waxaa la yidhi soomaalida waa waa waa waxaa la arki doonaa oan qiimay doonaa oo aan dhihi doonaa wanaagooda aan sheegi doonaa markay ama lix bil jirsadaan ama sanad jirsadaan ama boqolka maalmood oo ugu horreyso ayaan filayaa in su-aashaas ay ugu ficnaa lahayd oo markaa dhihi lahay alale hebel wuu kasoo dhexbaxay hadda laakiin waxaan dhammaantood u rajaynayaa guul waa gartay cilmi xoogaa waa gabada sharmaaka adigu ma ku dhacdaa inaad tidhaahda hebel shaqadaas kuma fiicnayn hebelna waa ku fiicnaa
run ahaantii shaqooyinkii hadda yaallo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in la dhammaystiro dastuurka qabyada ah wasiirka hadda loo magacaabay shaqada iyada ah waa nin marna controversial ah marna macnaha nin shaqadaas iyada ku fiican xagga sharciga waa nin lawyer ah oo lawyernimo macnaha canada in badan uga soo shaqeeyey horeyna xilkaan usoo qabtay shaqada hadda loo dhiibay shaqada hadda loo dhiibay waxaan qabaa inuu ka bixi karo sidoo kale maryam qaasin maasha allah maryam qaasin shaqada hadda loo dhiibay oo ah macnaha arrimaha gargaarka iyo bani aadamnimada oo ah macnaha shaqa hadda taallo dalkii six point macnaha lix milyan iyo lix milyan iyo laba boqol oo kun oo qof oo soomaali ayaa waxay khatar ku jiraan macluul oo waa hawl hadda taagan waxaan aaminsanahay maryan sidii aan ku naqaanay oo ay u maamushay wasaaraddii waxbarashada oo horey usoo shaqaysay in si sidaas ka sii wanaagsan ay midda hawsha hadda taalla ay wax uga qaban doonto dadka malaayiinta ee soomaalida ee qarka u saaran macluushana ay badbaadin doonto si ta si taas la mid ah wasiirka arrimaha dibadda yuusuf garaab oo ah macnaha nin horeyna u ahaa suxufi aqoontiisana ay tahay macnaha waa linguist oo oo waa shaksi ku hadla luuqado fara badan horeyna horeyna uma soo qaban macnaha xil wasiir laakiin wuxuu ahaa safiirkii u n-ta waxaan aaminsanahay macnaha si sidaas la eg isagana inuu uga soo bixi doono inuu uga soo bixi doono waa gartay cilmi dabcan madaxweynaha markii la dooranayay baarlamaanka namber badan baa u codeeyey oo si aqlabiyadaha loogu codeeyey ra-iisul wasaaraha markuu doortay intii markaasi fadhiday kulligood waa loo codeeyey cid diiday ma ay jirin hadda wasiirada ansixintooda ma kula tahay maadaama gari laba ninkama qoslisaa la yiriye dad badan laga yaaba inay boosishinadii iyo waxay rabeen waayeen ma laga yaabaa sidii aqlabiyadda loogu codeeyey ra-isul wasaaraha in golaha wasiiradan loogu codeeyo kolley sidii hore ma u fududaa doonto awal aad baa fudeed u muuqday de madaxweynahana de waa isla garan karnaayo wareegii labaad arrintiisii ku dhammaatay iyadoo musharaxiintii la tartamaysay ama xasan sheekh maxamuud oo kale san wareegii labaad saddexaad kusan gaarsiin isagoo arkay guushu inay deg deg tahay ra-iisul wasaarahana de waa oday baarlamaanka intii fadhiday laba boqol iyo dheeraad aan fadhiday kulligood codkay wada siiyeen cido kama diida cidurama aamusin ma filayo in guushii wasaaraadkii labadaas oday ay kusoo baxeen inay imaan doonto culays waa imaan doonaa waxayna ku xiran tahay sida ay uga shaqeeyaan maalmaha soo socota ama ay ku qanciyaan tiimo badan ama dhamac badan oo beelaha qaarkood iyo kooxihii siyaasadeed oo ama islahay madaxweynaha doorateen ama ra-iisul wasaaraha soo bandhigay ama saaxiibo badan oo muxuu ahay si alla ku imaayo lahay waad kusoo baxayseen oo muddada labaatanka maalmood ahay dad sida la qiyaasay ilaa boqol qofood ahaa liiska dhex galay boqolkii qofood waa la tiray marar badanaa la tirtiray dadkaasina way ogyihiin badantaas waxaa lay sheegay habeen hore lixdaa habeennimo nin ku qornay in shalay subax laga saaray dadkaa laftoodu waxaa laga yaabaa marka ma filiyo uma fududaa doonto sidii hore laakiin waxay ku xiran tahay shaqada ay ka qabtaan iyo sida ay baarlamaanka guddoonka baarlamaanka iyo labada oday oo madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu ay u wajahaan muxuu ahay xildhibaanada muxuu ahay laga rabo codka aqlabiyadda laga rabo gaar ahaan kuwa ayagu ama damac alahay ama kuwa beelahooda ay saluugsan yihiin haddii ay qanciyaanna waa okay haddii aanay qancinna kolley fudayd badanu ma imaadanya laakiin juhdi badanay u baahan tahay waa gartay sharmaake isla taas laftigeeda anagoo aad u soo gaabinaynaa si sahlan ma lagu ansixin doonaa golaha wasiirada tan kale maxaad dhihi lahayd howlaha ugu horeeyo horyaalla dowladda kow iyo laba adoo aad usoo gaabinayo wararka aan helahayo oo aan ka helahayo xamar wax dhib ah kalama kulmi doonto dowladda hadda la magacaabay inay baarlamaanka marto waa laga yaabaa dad awal xulufo la ahaa madaxweynaha iyo prime ministerka in hadda aysan faraxsanayn balse wararkaan helaya waxay muujinayaan in dowladatan ay gudbi doonto baarlamaanka howlaha hor yaalla oo ugu muhiimsan oo ugu horeeya hadda number one waxaa ka mid ah gurmadka abaaraha gurmadka abaaraha weliba ilahay waxaan ka baryaynaa macnaha bisha abriil oo la rajaynayo in ilaahay roob keeno in ilaahay ummadaas soomaaliyeed oo dhibaataysan uu roob siiyo marka abaaraha laga tago howlaha kale horyaalla waxaa kamid a amniga howlo badan baa horyaalla amniga ladagaalanka la dagaalanka musuq maasuqa iyo in ay dowladdu kasbato macnaha kalsoonida shacabka oo dadku ay aaminaan dowladdu inay dowladdoodii tahay waa garta cilmi isla intaas taa u dambaysa howlaha ugu horreeya adoo soo gaabinayo ugu waaweyn horyaalla dowladda wax walba waxaa ka muhiimsan dadka soomaaliyeed halkii sana lasoo dhaafay wuu dhimanayey xoolihiisu way dhimanayeen haraad bay u baaba-een sideed iyo tobanka gobol oo jamhuuriyadda soomaaliya waxa waye dhibaato weyna ka taagan halkaasana waxaa lagu sii jeeday nasiib darro doorasha lagu sii jeeday maanta haddii dawladu dhisantay waxaa muhima inay laba maalmood saddex maalmood golaha wasiirada la horgeeya wixii ka dambeeyana in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanku ay hogaamiyaan howlaha gurmadka sida abaartii daba dheer loo hogaamiyey oo dawladdii dalkaa kudhi ay u hogaaminaysay inay fariistaan gobolada waxyeelada weyno ay soo gaarta ay tagaan ama sida puntland oo kale ama gobolada north east oo kale ama muxuu ahay gobolada koofureed oo kale ama bayo bacool oo kale ama gobolada dhex oo kale ay isku qaybiyaan international community iyo beesha caalamkana ay aragto in madaxdu ay dadkoodii oo sabooleys saboolka oo baaba-ayo ay ku dhex jiraan taas waxay saacidaysaa in indhaha caalamka lagu soo jeediyo sababtoo ah indhaha caalamku ilaa iyo hadda abaarta soomaaliya kuma soo jeedsan abaartii dabadheer sideed gobol bay ku dhacday abaartii cagabararka oo sagaashan iyo labada ahayd sideed gobol ay ku dhacday intaba xillina waxaan haysanay dawlad dhammaystiran oo gurmad buuxa oo qarankood soomaaliyadoo dhan oo wada galay oo dalka xukun deg dega lagu soo rogay oo awooddiisii ciidan qalab milatari hub lacageed diyaarado iyo dawladda ruuska loo adeegsaday tii dambe oo abaartii cagabararkana waad ogeed ciidamada unitab baa yimid xogihii guud jimaacidda qurumaha ka dhexaysa ayaa yimid waxaa yimid madaxweyne busha yimid waxaa yimid ruskaali waxayna xogahii guud ee kooxda kofi annan ayadana waxay ahayd abaar indhaha caalamka lasoo marka si indhaha caalamka loogu soo jeediyo shaqo kasta oo kale in faraha laga qaado oo la dhex tago dadka soomaaliyeed oo dhibaatadu haysato halkaasna loogu yeero beesha caalamka iyo cid kastaoo soomaaliyeed oo gurmad bixinaysa halkaa laga hogaamiyo dadka la samata bixiyo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali